فمن باب كسي مدني أنا فانكم أنت وياني
waa hagaag halka aad naga dhegaysanaysaa waa radio boston ood ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban kow iyo sagaashanka dhibic shan f m maanta waxaan nasiib u helnay inaan qadka leenka taleefonka aanu ku wareysano ciyaartooy soomaaliyeed oo inan dhalinyaro ah magaciisana la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed guuleed Eh, habeen wanaagsan cabdiraxmaan habeen wanaagsan Eh, kusoo dhawow radio boston walaal waa maasanta waa maasanta Een, cabdiraxmaan een, maadaama aad tahay ciyaartooy een, xagga orodada orda bal waxaad noogu sheegtaa eh, taariikhdaada oo kooban halkaad ku dhalatay xagaad kusoo kortay xawaala waxaan ku dhashay eh, muqdisho soomaaliya kabacdina markaan labaiyo toban jiraan usoo guurnay eh, norway marka halkaasaan kusoo koron high schoolkeygii oo alaabteydii kasoo qaatay kabacdina iminka waxaan dhigtaa university of north eh, tennessee waa gartay een, cabdiraxmaan een, de orodada orodadee baa oradaa orodka eh, waxaa orda sideed boqol mitir sideeda boqol oo mitir marka adigu goorbay kugu dhalatay inaad orodo walaa markii aan eh, anoo sideed iyo toban jir ayaan eh, jaamac karacayn oo dhaqaano jaamac karacayn oo cabdi bilito berihiis aan jiray ayaa noorwe maalin loogu yimi markaasuu arkuu igu yidhi eh, waxaa muleyna wardi kartee ii kaale kabacdina suudaan baan raaco markaasuu yar itobabaray markaasuu arki inaan dee ordi karo marka ilaa iminkee waxaan wada ordada afar sano marka afar sanaad ordaysay ha marka adigu een, een, norway baa kusoo kortay noor waan kusoo kara ha Ah, marka eh, een, halkana ma jaamacaddaa ku keentay mise adigunbaa iska yimid halkana jaamacad ay keentay me orodkii uu jaamac karacayn soo bara ayaa scholarship liigu siiyey marka hadda scholarship baad ku joogtaa ha marka een, miyaad u oradaa jaamacaddan een, aad hadda dhigato ha jaamacadana waan u ordaa marka een, fall season iyo spring seasonka marka jaamacadda la xidhana waxaan u ordaa norway national teamkooda
gartay marka een, y- jaamac karaaciin waxaan ahayn yaa kaloo ummadoo kugu dhiirigeliyey oo dee ku garab istaago yarada orti kartaa waa een, saciid axmed oo isaguna ameerika u orda Eh, waxaan maleyna taqaanaanba saciid axmed sayid axmed een, ordayaanka boston degan ha ha isagana in badan buu iminka caawinaya ilaa two thousand eightkii mar walba dee telefonka inuu soo waco walaaba ha istaajin because marka ordayso maalin waxay ku noqonaysaa maalin fiican maalina si xun markay si xun kuu gashana easy maskaxda waxaa ku dhici kara frustration marka haddaanan haysan dad een, waaweynan ee, ku caawin karin wallahi waa joojin kartaa isla markiiba marka waxaan sidiid iyo jaamacrain iyo jaamacrain walaalkii ibrahim aadan iyo kulligoodba de halkaas ay joogaan markaan u baahanay aan la hadla gartay een, saciid een, yaa kaloo dhalinyaro ood orodada isku aragtaan maadaamaad tahay nin een, jaamacadaha Soom- ee maraykanka u ordo wallahi iminka een, waxaa wanimi america iminka een, january two thousand ten waxaan arkay eh, ciid adeerkii oo cumar cabdi oo isaguna wuxuu orda- wuxuu orday university of arkansas gartay een, markaasuna boston een, weli adigu ma bilowda ciyaaraha internationalka inaad weli ordo haa waxaan orday eh, laba laba jeer baan orday week eh, laba week kahor kabacdina in lugtaa xanuunto coachka igu yidhi staaji si aanan eh, lugta lugta uga xanuunaysa marka wuxuu igu yidhi staaji si aan sam- eh, samarka dambe aad si fiican u ordo marka een, soomaali kale ood xooga ilaa internationalkaad ku aragto ma jiraan Een, waxaa jira een, maxamed faarax ina la idhaahdo oo ingiriiska u orda Een, maalin dhaweedan ku daawanayo aad ka ordaysay jaamacadda bentley college ha si wacan baad u ordaysay oo a- aad buu orodkaaga dad- dadka dhanba naga dheeraysay marka een, timekaagu kugu wacnaa ilaa iyo haatan aad samaysay rekoorka muxuu yahay waxa weeyaan one fifty sideed boqol daqiiqad iyo konton second ayaan maalinta ku orday ma kaasaan iminka ugu fiican waxaan ordo okay rekoorka u yaala kun iyo sideeda eh, sideeda boqoloo mitirna waa imisa waxa weeyaan daqiiqad een, koob iyo afartan cabdiraxmaan oo maadaama aad tahay nin yar oo dhalinyaro oo jaamacadaha hadda dhigto een, scholarshipna ku helay Ha.
inuu orod noqdo marka ardada soomaalida ee ku dhegaysanaysa maxaad ku oran lahayd wallahi waxaan odhan lahaa iminka een, iskuulka si aad een, uga soo baxday ma- alashaan markaad ina yar tahay oo dee saaxiibo badan leedahay qaar badan kula doonaa waxaan sameey qaarna waxaan bay kula samey laakiin haddii aad maalinkaada noqosho iskuulkaaga inaad kasoo baxdo ordadan aad ku fiicnaato bostonka markaad joogto waxaad ka qayb gashaa cv iyo inanka ashmil organizationkeeda si ay ilmadaasi ku agjoogaan ardada haddaad ku fiicnaatana awooda ku fiicantay waxaa lagu siinayaa scholarship oo iskuulka rabto aad kasoo baran kartaa waxbarashada rabto hadowtana haddaa waxbarasho ku fiicnaatana ku fiicnaatay haddii aad ardada ku fiicnaatana ardada waad sii wadi kartaa waxbarashadiina friga aad ku heshana waad heli kartaa marka waxaa dhinaca kuway soomaalida meesha boston iyo adduunkaas wada jooga orodaliina iyo basketball isticmaal haddii football tahay ku socdo sameeyo waxaana doonataan dad ina caawin kara cabdiraxmaan qofka orodyaanka sidee buu isku garan karaa inuu ordi karo waa maxay calaamadaha uu ku ogaan karo inuu ordi karo iyo in kaleeto wallahi taas waa adagta wallahi bilahi inan ani waxaa ilaa soomaaliya ugu ordi karaa qof soomaaliya ku isu ordi karaa waa ilahi marka waxaad dhehaysaa waa wax jiinka soomaalidu ku jiro idan waa wada ordi karaa way nagu ordi jirtaa kulligeen sida ethoobiyaanka ama new yordan inakuna way nagu jirtaa marka waxaa markaad iskuulka marka maalinta ku dhacdo maanta waxaa soo ordina xamaa samaynayna waad garanaysaa dee qof soomaaliya saa ugu horeeya marka sidaa baa ku dooran kartaa orodka inuu inaad afar boqolta ku wacan tahay sideedda boqol inaad ku wacan tahay kun iyo shanta boqol inaad ku wacan tahay sidee baa ku kala ogaan kartaa taas waxay imanaysaa marka hore haddaad isugaatin ordi karto ood maskaxdaada geliso orodka waa ordi karaa kabacdina tobabaraha ku oranayaa ama waxaad ku fiican tahay afarta boqol ama sideedda boqol ama kun iyo shanta boqol speedka ay ku adag tahay intee la-eg ayay kugu qaadataa orod walba markaad u diyaar garoobeysa ilaa wakti intee la-eg baad gelisaa inaad isku diyaariso orod ilaa dee maalintan ordiyo kale waxaan markaan ordiyo ka hor waxa weeyaan afartan daqiiqo ayaan iskuleeyaa kabacdina in yar baan jirkumaa kuleeyaa siaan jirka iyo maskaxda inta badan hadashaan labaatan daqiiqo kale maskaxda ka isla hadli karaa because maskaxda ay markaad imika maanta waa tababaran kartaa laakin maskaxdaada ay ku jirta wax walba haddaad tiraahdo waan ordi karaa maanta xoog waan ordaya si fiican baan ordi karta haddaa laakiin aad istiraahdo kan baa iga dheereya kan baa saasa kan baa sidana oo dadka kale ka fikirto ma ordi kartid marka kale haddaan imika ogey wiigi dambe waan ordaya waxaan laba wiig ka hor marka waxaan tababaran karaa un shan lix jeer si aan jirkeeduna recovery badan u sameeyo
ugu dambeyntii cabdiraxmaan orodada aad higsanaysay inaad ka qayb gasho hadduu ilaahay waktiga ku ogolaado maxaa ka mid a wallahi goolkaygu waxa weeyaan inaan ka qayb galo olympics two thousand twelve oo lagu dhigayo ingiriiska marka ama norway baa u ordaysa haddii ilaahay waktiga ku ogolaado a markaan noor waan ordiya hadduu ilahay waktiga ogolaado waa hagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdiraxmaan fursadda qaaligaana siisay inaad adaa mudan